alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira aimatu sunnana arrinkaasi waa isku waafaqeen oo iskumay khilaafin walihaada muxuu yidhi lam nasmac axada yaquulu hada aimatu sunna oo dhami waxay odhan jireen alqur'aanu kalaam ullah gayru makhluuq ee axad ka midu muu odhan qur'aanku waa makhluuq qur-aanku waa hadalkii ilaahay lafdan wa macnan lafdi aan ereyada musxafka ku qoran laftooda ayaa hadalka ilaahay macnihiisuna waa hadalka ilaahay malaku jibriil baa maqlay ilaah ku hadlaaya amarka ilaahay isagoo ku socduu nebi maxamed soo gaadhsiin nebi maxamedna waa saxaabadu u akhriyey saasaa laisugu soo dhiibdhiibay si kasta oo loo akriyo loo xifdiyo loo qoro waa hadalkii ilaahay un ka la xifdinayo ka la qorayo ka la akrinaya waa hadalkii ilaahay alimaam daarmi wuxuu wariyey wkadalika albeyhaqi fi asma wasifaat bisanadi صaxiix can camr bni dinaar camr bnu dinaar waa taabici qaala adraktu asxaaba الnabiyi faman dunahu mundu sabciina sana waxaan soo gaadhay saxaabadii nebiga iyo kuwii ka dembeeyeyba muddo toddobaatan sanood ku siman yaquuluun iyagoo leh allahu اkhaaliqu wamaa siwaahu makhluuq ilaahay isaga ayaa ka wax abuuray wixii kasoo haraaro waa makhluuq wاlqur'aanu kalaam اllah qur-aanku waa hadalkii ilah waa sife ilaahay weeye minhu kharaja wailayhi yacuud xagga ilaahay buu ka yimi oo ilaahay baa ku hadlay ilaahay baanu u noqonaya loo nisbeynaya loo tiray waxa la odhanaya waa kalaam ullah isxaaq wuxuu yihi waqad adraka camru ibnu dinaar ajilata asxaabi rasuuli illah min albadriyiina walmuhaajiriina walansaar camru ibnu dinaar waa taabici saxaabadii rasuulka kuwoodii u waaweynaayey muhaajiriin iyo ansaarba lahaa ayuu gaadhay caqiidada aaminsanaayena uu ka soo horeyno waa taa qur-aanku inuu yahay hadalkii ilaahay oo aanu makhluuq ahayn qofka idhaahdo waa makhluuqna waa qof warkii ilaahay beeniyey uu gaaloobaya qaala raximah llah wa samictu waxaan maqlay sufyaana baan maqlay sufyaan ibn cuyayna yaquulu isagoo leh alimaanu qowlu wa camal yaziidu wayanqus taasi horey noo soo martay ee wuxuu ugu soo celiyey hadal kale oo la socda ayuu muraadkiisu yahay faqaala lahu wuxuu ku yihi akhuu ibraahim ibnu cuyeyna ya abaa muxamed waa kunyadii sufyaan ibnu cuyeyna laa taqul ha odhanin yanqusu ereygaa yanqusu ha ku dhawaaqin haddaa maxaan idhaahdaa yatafaadal iyo wax lamida isticmaal weyaan macnuhu faqadiba wuu cadhooday sufyaan ibnu cuyeyna wa qaala wuxu uhi uskut aamus ya sabiyu ilmahaagan yarow waa walaalkiioo markaa ka yar min baabi ta'diib buu markaa hadalkaa u odhanaya bal yanqusu waa nuqsaama xataa laa yabqa ilaa aanu hadhin minhu iimaanka aanu ka hadhin shayu marka iimaanku qowl iyo camal inuu yahay oo ujeedada qowlkii camalka looga jeedo shan arrimood in looga jeedo horeynu soo sheegnay yaziid wa yanqusna waa soo sheegnay hadda mas'alada uu sufyaan ibnu cuyeyne ka soo warinaya waxay tahay culamaau sunna way isku waafaqeen qadiima waxadiiثa calى jawaasi iطlaaqi lafdi ziyaadati calى اliimaan in la odhan karo aliimaanu yaziid oo ereygaa iimaanka lagu isticmaali karo liannahu warada fi lqur'aani alkariim waayo lafdigaasi qur'aanka ayuu ku soo arooray sida aayadihii aynu akrinay ku cad laakiin waktigii hore khilaaf baa ka jiray fi jawaasi iطlaaqi lafdi الnuqsaani calى اliimaan ma banaan tahay naqsi ama nuqsaan in iimaanka lagu sheego la dhahdo aliimaanu yanqusu khilaafkaa cidda laga soo rara waxaa ka mid ah alimaamu malik oo ibn lqasim wuxuu ka wariyey imaamu malik inuu ka tawaqufay in la dhahdo aliimaanu yanqus laakiin ruwaadda kale ee tirada badan ee riwaayaadkoodu ay mashhuurka yihiin waxay ka soo wariyeen imaamu malik maa yuwaafiqu qowla saa'ir اla'ima hadal waafaqsan hadalka aimada kale oo ana aliimaana yaziidu wa yanqus kadalika halkan waxaad ku aragtaa abu muxamed oo laftiisu ahaa muxadid culamaa lxadiid ka mid ah inuu walaalkii sufyaan ibnu cuyeyne ku leeyahay ereyga nuqsaan iimaanka ha ku isticmaalin oo laa taqul yanqusu maxay u diideen lafdu annuqsaan in iimaanka lagu sheego sheikhu islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala ayaa masladaasi sheegay wuxuu hi lanahum wajaduu dikra ziyaadati fi lqur'an walam yajiduu dikra naqsi qur-aankay ka heleen ziyaadada oo iimaanku inuu ziyaado ereyga ama lafdigaa tilmaamay laakiin alimaanu yanqus ama nuqsaan iimaanka loo nisbeynayo qur-aanka kama helin oo majmuuc fataawa mujaladka toddobaad safxada shan boqol iyo lix ayuu sidaa ku yidhi waxa haddaba isweydiin leh khilaafka noocaasi ahi horta hadda maba jiro walilahi alxamd oo itafaqa qowlu ahli الsunati calى jawaasi اlqowli biziyaadaة اliimaani wa nuqsaanihi khilaafkaasi meeshaba uu ka baxayba waxay isku waafaqeen ahlu الsuna in la odhan karo aliimaanu yazuudu wayanqus waana sidaa kutubtooda o dhan ku qoran laakiin markuu jiray lafteeda kaana khilaafa lafdiya laa yataratabu caleyh ayu xukmin wuxuu aha khilaaf xagga lafdiga ah xagga ereyga ereyga yanqus ama annaqs iyo annuqsaan iimaanka ma lagu isticmaali karaa ee muu ahayn khilaaf xagga macnaha ah oo xukumu ka ratimayo oo kuwa diiday in la yidhaahdo aliimaanu yanqus may lahayn iimaanku iimaanka dadku waa isku wada derajo ama qofka iimaankiisu weligiiba derajo quruu taagay iyaga laftoodu way ogolaayeen iimaanku inuu kala derajo sareeyo laakiin sidaa sheekhulislaam ibnu taymiya aynu ka sheegnay ereyga annaqsi maadaama qur-aanka aanu kusoo aroorin ereygunbay ka beydhayeen laakiin macno ahaan kaanuu yuhbituuna nuqsaana aliimaani macnan laa lafdan nuqsaanta iimaanka waa sugi jireen macno ahaan laakiin lafdi ahaan erey ahaan ayay markaa ka tawaqufi jireen waa iska ilaalin jireen taana waxaa tilmaamaya cabdulahi ibn mubaarak raximah اllahu tacaala wuxuu khalaal ku wariyey fi kitaabi الsuna inuu yihi alimaanu qowl wacamal yatafaadal yani haluu ka odhan lay yaziid wayanqus muxuu isticmaalay erey kaloo lamcan ah oo yatafaadal waa kala waa kala waa kala fadli badan yihi isku mid maa dadka iimaankoodu waa kala wanaagsan yihi ereygan yatafaadal iyo ereyga yaziid wayanqus waa isku macno marka khilaafki muxuu noqonayaa khilaaf xagga lafdiga ah oo murjiada iimaanku inuu yahay midaan ziyaadin oo nuqsaamin caqiidooda ahayd lakin ahlu suna caqiidooda waxay ahayd iimaanku inuu yatafaawat yatafaadal ereyga annaqs iimaanka ma lagu iطlaaqa ma lagu sheegaa khilaafku intaas ku koobna imaamu axmedna raximah llahu tacaala in la diido nuqsaan liimaan oo in la yidhaha aliimaanu yanqus in la diido tacajub buu ka muujiye la yaab oo ibnu hani annaysaburi wuxuu yihi waxaan maqlay aba cabdillahi waa imaamu axmed wasa'ala ibna abi rusma ibna abi rusma weydiiyey ma kaana abuka yaquul can cabdillahi ibn mubaarak fi liimaan aabbahaa cabdillahi ibn mubaarak muxuu ka sheegi jiray masalada iimaanka marka laga hadlayo qaala kaana yaqulu aliimaanu yatafaadal wuxuu odhan jiray buu hi cabdلlahi بn mubaarak aliimaanu yatafaadl bimacnaa ma odhan jirin yaziid wayanqus damcanina waa isku mid qaala abu cabdillahi waa imaamu axmed raximah اllah yaa cajaba alla la yaab badana in qaala lakum yaziid wayanqus rajamtumuuhu hadduu idinku idhaahdo alimaan yaziid wayanqus waad rajiminaysaan maanaa dee dhagax baad la dhacaysaan maaha ee afkaad la dhacaysaan wey wain qaala yatafaadal taraktumuu hadduu idin yidhaahdo iimaanku waa kala fadli badanyo waa kala sareeyaana waad deynaysaan wa hal shayun yatafaadal ilaa wa fiihi ziyaadatu wanuqsaan ereygaad ogoshiinay kaa diidaysaa maxay ku kala duwayn macnaa waa isku mid shaygii haddana yatafaadal macnaheed waa maxay yaanaa xaaladihiisa ayaa kala wanaagsan ama kala sareeya soo maha dee muxuu ku kala fadli badnaaday dee mar uu uu ziyaado uu kordhayo wuu batay uu xoogeystay marna wuu nuqsaamayo uu dhinmay ibnu hani baa ku wariyey masaa'il imaami axmed raximah llahu tacaala mujaladka labaad safxada boqol iyo toddobiyo labaatan ayib masalada aynu nimaadno ma la helayaa daliil sheegay naqsu liimaan ana aliimaana yanqus oo ereyga annuqsaan iimaanka ku isticmaalay lafdi ahaan ugu isticmaalay nacam adilada waxaa ka mid a xadiidkii abi saciid ee aynu hore usoo sheegnay inay aimadu u daliishadeen nuqsaan liimaan ee dumarka rasuulku maruu ka hadlay uhi ma ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiin addiin huwa aliimaan marka diintoodii buu nabigu alayh salatu salaam nuqsaan ku sheegay maxaanu ku macneeyey yani alaysat ixdaahuna idaa xaadat lam tusalli walam tasum salaada iyo soomka maalmaha ay xaydka leedahay ka maqani waa nuqsaan gashay iimaankeedii diinteedii gashay macnaa iimaankeedii gashay marka ereygii annaqs ama annuqsaan nabigu alayh salatu slam iimaanka uu ku isticmaalay waxaa la mid ah xadiidu abi saciid fii muslim man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadi fain lam yastatic fabiqalbi فبلسان فإن لم يsتطع فبqلبي وذلika أضعف الإيمان أضعف iyo أنqصna waa isku mid oo iimaanka ereyga ضعfi buu نبgu عليه الصلاة وسلام ku sifeeyey waxaa la mida xadيiث الجahanamiyiin نبigu wuxu hi ilaahay wuxuu oranaya أkرiجوا maن kana في qaلبihi مثقاaل xabة min khardl min إيimaan waa نqsaantii qof buu iimaankiisii نqsaamay oo hoos u dhacay ilaa uu gaadhay geedka khardalka la dhaa midhihiisu aada u yaryar yihiin iimaankiisu inuu leekaado inuu gaadhay almuhim saynu sheegnay khilaafku waa iska khilaaf lafdiya ahlu sunna iskuma khilaafsanayn horena iskuma iskhilaafsanayn haddana iskuma khilaafsana iimaanku waxa weeyaan inuu kala sarreeyo qofka qura iimaankiisaa kala sarreynaya wakadalika dadka iimaankooda ayaa kala sarreeya in la yidhaahdo dadku iimaanka waa ka siman yihiin oo iimaankoodu dhammaantood waa isleegyahayna waa qowl murjia halkan wuxuu yihi bal xataa laa yabqa minhu shay oo iimaanka haddaana waxooba ka hadhin ma iimaan nuqsaamayba mise waa iimaan suulay de waa iimaan suulay masaladu ka hadlaya imaamkuna maxay ahayd ma zawaal limaan bay ahayd mise nuqsaan imaan nuqsaan limaan walihada aimadu hadalka way awileen xataa laa yabqa minhu shay qaarkood waxay dhahdeen macnuhu waxa weeye yani xataa laa yabqa minhu shayun kaamil ilaa wax dhammaystirani aanay ka hadhin oo intii waajibka qofka ku ahayd aanay hadhin wuu nuqsaamaa ilaa xataa intii qofka waajibka ku ahayd ay dhimanto oo ay kala dhantaadanto waxaa kaloo la yihi waxaa loo jeedaa wuu nuqsaamaa wuu nuqsaamaa wuu nuqsaamaa ilaa marka dambe qofku bilaa iimaan uu soo istaago oo uu kufriyo oo macaasidan iimaanka nuqsaaminaysaa waxay sabab u noqotaa gaalnimo sida ilaahay subxana watacala uhi falama zaaqu azaaqa allahu quluubahum oo qofku hadduu ilaahay caasiyo ilahay wuxuu ku ciqaabaa inuu macaasiyo xumaano kale uu sii galo qaala imaam alxumaydi raximah llah waliqraaru biru'yati bacda almowt asalkii shanaad baan filaya soo ma ee ka mida usuusha toddobada kitaabka ku sheegay waliqraari dhe hoos dhig ومiن السuنaةi waxaa kamida an يuؤmina almaru qofku inuu rumeeyo bاإقrاari sugisti bالru'yati aragtida la sugayey baعda اmowti dhimashada dabadeed asalkan toddobaad wuxuu ku saabsanyay masأlaة الru'ya masأalada aragtida ilaahay waxaanu sheegay caqiidada ahluسuna inay kamid tahay in la sugo ilaahay subحaana وataعaalى aakhira in lagu arkayo laakiin adduunyada lagu arki maayo bacda almowt qof isagoo nool ilaahay arkaya ma jiro nebi muuse arrinkaa ilaahay ka codsaday rabbi arinii andur ilayk ilahay wuxuu ugu jawaabayna waynu garanayna lan taraanii walakin indur ila ljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii ima arkaysid imika buurtaa eeg hadday halkeedaa sii ahaato waad i arki doonta haddii kalena buur baa ilaahay markuu subxaana watacaala xijaabka isaga qaaday sugnaan karido adkeysan karido bani aadamkan daciifkaba adkeysanaya oo bani aadamku adduunyada markuu joogo awood uu ilaahay aragtidiis kaga xijiya ma laha lakin aakhire xaalku isbedelaya falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu daka khara muusa saciqa falama afaaqa muxuu yihi nabi muuse qaala subxaanaka inii kuntu qaala subxaanaka tubtu ilayka nacam yani waan khaldamay waxaan banaanayn baan ilahu ku weydiistay wayaan macnuhu nacam walihada buu sheekhu uhi bacda almowt waxaanay culimadu yidhaahdeen man zacama anahu ra'a allaha fi lxayaati yaqdatan fahuwa kaafir qofka yidhaahda anoo nooloo adduunyada jooga oo soo jeedaan ilaahay arkay qofkaasi waa gaal aimada sair waxaa ka mid ah alimaam shaafici raximah llahu tacaala nabiguna alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi lan tarow rabakum xataa tamuutu rabbigin arki maysaan ilaa ad dhimataan masalaة ru'ya aynu ku soo noqone waxay ka mid tahay min almufaaraqaat masaaisha ay ku kala soocmeen ay ku kala baydheen ahlu الsuna iyo ahlu اlbidca wa jamiicu ahli اlbidca laa yuhbituun ru'yat اllahi fi اlaakhira ahlulbidac oo dhami ma sugayaan ru'yada xataa qolada ashcariyada oo sugi jiray waktigoodii hore ru'ya bigayri jiha aragti aan jiha lahayn markii dambe ee muctasiladu ay la doodeen shubahad ay ku fureen qowlkooda wuxuu isugu biyashubtay qowlkii muctasiladu a nafyu ru'yat illahi fi laakhira inay diideen aragtida ilahay la arkayo fi laakhira qur-aanka iyo sunnaha iyo ijmaacu alaima ayaa u daliila ilahay aakhira in la arkayo ilahi subxana watacala wuxu uhi wujuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiye maalinkaa way iftimayan o werhwerhayaan rabbigood xaggiisay eegayaan liladiina axsanu lxusnaa ziyaada ziyaada nebigu muxuu ku fasiray ilahay aragtidiisa nebigu ilaahay buu weydiisan jiray inuu arko ay fi laakhira waasaluka ladat nadari ilaa wajhika ru'yat llahi fi laakhira waa nowcaan ru'yat tacriif aragti ujeeddada laga leeyahay tahay aqoonsi inay ilaahay aqoonsadaan addoomo waxay aragtidaasi ay ka dhacaysaa fi carasaat alqiyaama waxaana wadaagaya alkufaaru walmunaafiquuna walmu'minuun waxaana u daliila xadiidka imaamu muslim uu ku wariyey saxiixiisa min xadiidi anas radia allahu canhu nooca labaadee ru'yadu waa ru'yatu incaam waa aragti ujeeddada laga leeyahay tahay ciddaa ilaahay arkaysa in loo nicmeeyo wa hiya ru'yatu ahli اljannati fi ljanna waa aragtida ahluljannuu iyagoo jannada ku jira rabbigood subxana watacala ay arkayaan waa nicmada ugu weyn ee jannada ay ku helaan siduu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam culamaa sunna waxay yidhaahdeen qofka ilaahay aragtida la arkaya diida fahuwa kafir waman saraxa bidalika alimaamu axmed raximah اllahu tacaala aimada masaladaa si cad u sheega waxaa ka mid a alimaamu axmed qaala raximah اllah wama nataqa ay wa min asunati waxaa ka mid a aliimaanu rumayn bima shaygii la rumeeyo nataqa uu ku dhawaaqay bihi isaga alqur'aanu qur-aanku iyo walxadiidu xadiidka saxiixa milu waqaalat lyahuudu yad llahi maglula ullat aydiihim sida qowlka ilaahay u hi qaalat ilyahuudu yahuudi waxay yidhaahdeen yad llahi gacanta ilaahay maglula waa mid dib u xidhan manaa bakhayltinimo ilahay ku sheegayaan ullat aydiihim gacmahoodaa dib loo xidho iyagaa bakhayltinimo lagu saliday waxay ilaahay ku caayayeen baa lagu ciqaabay bal yadaahu mabsuutataan ilaahay bakhayltinimo kuma sifaysnee labadiisa gacmood bixin bay markaa la fidsan yihin uu har iyo habeen wax bixinayo addoomihiisa wax uu siinayo wa milu wasamaawaatu matwiyaatu biyamiini iyo sida aayadda ilaahay uu yihi wasamaawaatu samooyinkii matwiyaatu waa kuwo la duubay maalinka qiyaame biyamiini baa lagu duubay ilahay midigtiisa iyo wamaa ashbaha wixii shabaha haadaa kan oo min alqur'aani qur-aanka ka mid iyo walxadiid bimacnaa baab lasmaa wa sifaat kusoo arooray laa naziidu fiih ilahay sifaatkiisa intaa qur-aanka iyo sunuhu ay sheegeen waxba ku kordhin mayno oo ilaahay u sugi mayno sifaadaan qur-aanka iyo sunnaha midnaba kusoo aroorin walaa nufasiruhu fasiri mayno wanaqifu waxaan ku dul joogsanaynaa calaa maa waqafa calayhi alqur'aan wasunna qur-aanka iyo sunnuhu waxa ay ku dul istaageen halka ay arrinka joojiyeen baanu joojinayna wanaquulu waxaan odhanaynaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa baan odhanaynaa allah raxmaanka carshigu ka kor noqday waman zacama qofka sheegta gayra haada waxaan arrinkaa ahayn fa huwa qofkaasi mucailun mid ilaahay sifaatkiisii ka madhnaysiiye wey ay naafin lisifaat waa mid sifaatkii diiday jahmiyun odaygii lunsanaa ee jahm ibnu safwaan la odhan jiray waddadiisii mid qaaday weeye asalkii lixaad weeye ee kamida usuusha toddobada ah alimaam alxumeydi raximah llahu tacaala kitaabkan kooban uu ku sheegay asalka lixaad wuxuu ku saabsan yahay ihbaatu asmaai illaahi wa sifaatihi ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa in la sugo oo ilaahay magacyuu leeyahay cid u bixisay ma jirto isagaa ilaahay magacyadaa yeeshay ilaahay waa ka yidhi walilaahi alasmaa اlxusnaa fadcuuhu biha ilaahay wuxuu leeyahay sifaad iyo tilmaamo aan la mid ahayn kuwa makhluuqa walilahi mahalu laclaa kuwa makhluuqa inaan la mid ahayn ilahay baa kitaabkiisa ku caddeeyey markuu yihi laysa kamilihi shayun ilahay daatadiisa iyo magacyadiisa iyo sifaadkiisa wax la midii ma jiro marka masaladaasu asalka lixaad sheekhu uu kaga hadlaya wuxuu tilmaamay markaa maa yuhbatu lilahi min alasmaai wasifaat inuu yahay maa warada fi lqur'aani wasunna waxa ilaahay loo sugayo ee magaca ama sifaahi waa inta lagu sheegay qur-aanka iyo xadiiska saxiixa meel kale oo ilaahay magacyo looga doonayo caqli iyo riyo iyo ra'yi ama sifaad looga doonaya ma jirto limaada lianna hada albaaba gaybu walgaybu yutabacu fiihi asharcu lwaarid baabkani waa geyb oo wax inaga qarsoon ilahay subxana watacaala ma aragno eybkana waxyiga ayuunbaa loo daba fadhiista iyo sharciga soo arooray ee ra'yi iyo caqli lagagama hadlo walihada wuxu uhi wamaa nataqa bihi lqur'aan walxadiid oo wuxuu ishaaray qur'aanka iyo xadiidka wixii ku soo arooray ee sifaada uun ilahay in loo sugayo xagga dambena uu kusii cadeeye wuxuu ihi laa naziidu fiih intaa qur-aanka iyo xadiidka kusoo aroortay waxba ku dari mayno waxa kaloo uu kusii adkeeyey wanaqifu calaa maa waqafa calayhi lqur'aan wasunna qur-aanka iyo sunu intay ku istaageen ee baabul asmaa wa sifaat ku saabsan ayn anaguna ku istaagaynaa buuri oo wuxuu markaa tilmaamay qaacidadii macruufka ahayd oo ah baab lasmaa wasifaat tawqiifiyun laa yutajaawasu fiihi lqur'aan walxadiid suu yihi imaamu axmed raximah llah wixii ilaahay magac loo sugayo wixii ilahay sifa loo sugaya waa tawqiifi oo bimacnaa inta qur-aanka iyo sunaha kusoo aroortay ayuunbaa dhinacnaba aan loo dhaafahayn oo la dul istaagayaa waayo waa arrin qeyb ku saabsan qeybkana caqli laguma gaari karo laa yutajaawasu fiihi lqur'aan wasuna buuhi imaam axmed qur-aanka iyo sunaha la dhaafi maayo qaacidatu ahli sunna waxaa kaluu ishaaray ihbaatu sifaat inay tahay mantuuqu lqur'aan ilaahay sifaatkiisa in la sugaa maaha wax qur-aanka laga fahmay ama laga istimbaado o laga dheegtay bal hada huwa ma nataqa bihi lqur'aan wixii qur-aanku uu ku dhawaaqay qur-aankaaba ku dhawaaqayba oo aayaadkaa ku cad sifaadka ilaahay aayaadkiina tusaalayaal buu ka bixiyey tusaalayaashiisu waa laba nooc qaar waxay ku saabsan yihiin asifaat daatiya sida alyad qaarna waxay ku saabsan yihiin asifaat alficliya sida alistiwa labadaba ilahay waa loo sugaya oo mutaqadim اlashaacira kanuu yuhbituuna sifaat daatiya asifaat daatiya wayanfuna alficliya ashaacirada kuwoodii hore sifaadka ilaahay kuwooda daatiga ah sifaadka ilaahay mar walba uu ku sifeysaya sida alyad iyo alwaj iyo kuwa lamidka waa sugi jireen kuwa ficliga ilaahay markuu doono uu ku sifoobo sida araxma iyo algadab iyo aliraad iyo kuwa lamidka iyo alkalaam iyo waa diidi jireen haddaad tusaale doonaysana waxaad eegtaa alasmaa wasifaat lilbayhaqi dariiqadaasu ku socda kitaabkiisa la dha alasmaa wasifaat lakin dariiqatu ahli sunna waa maxay ana alqowla fi hada albaabi waaxidun baabkan hadalka laga odrhanayaa waa mid qura oo maxaa laga odrhanayaa jamiicu sifaat ilahay waa loo sugaya alwaarida fi lqur'aani wasunna ama ilahay daatadiisa ha ku saabsanaadaan ama afcaashiisa ha ku saabsanaadaan la odhan maayo sifaatka qaarkood baanu ilahay usugaynaa qaarna waa diideynaa sida ashcariyadu ay yidhahdeen waayo taasi waa tanaaqud alqowlu fi bacdi sifaat kalqowli fi bacdi alaakhar hadalka sifaatka qaarkood laga yidhaahdo ayun baa kuwa kale laga odhanaya sifaatka qaarkood wixii laazima oo ahay kuwa kale laazim buu yi wixii la dha uu ka dhalanaya ihbaatkooda iyo sugistooda kuwa kalena waa ka dhalanaya farqi ma jiro walaa nufasiruhu buu ihi sheekhu fasiri mayno fasiri maynadan sheekha waa looga horeeyey moxamed ibn xasan الshaybani oo ah ardaygii abu xaniife oo min aimati suna ka mid ahaa ayaa hadalkaa yidhi sida laalakaay uu sunadiisa ku wariyey wakadalika abu cubayd alqasi bnu salaam wakadalika sufyaan iyo miscar iyo aimo fara badan marka tafsiirkan uu leeyahay fasiri mayna maxaa looga jeeda ahlubidca qaarkood waxa laga idhahdaan selafku mufawiday ahaayeen oo aayaadka sifaada kusoo arooray way akrinayeen wax macnaana umay sheegeen oo wadciga ama luqada carbeed macnay ku lahaayeen xataa may sugahayn wa hada bail bal selafku saxaabadii ka soo bilowo aayaadka iyo axaadiida baabu sifaat kusoo arooray lafdi ahaanun umay akriyahayn macnaha ay luqada ku leeyihin bay sugayeen mima yudulu calaa dalika muxuu yihi mujaahid caradtu lmusxafa calى bni cabaas halaaa caradaat uqifuu cinda kuli aaya ibnu jariir abari baa wariyay biisnaadi saxiix ibnu cabaas saddex jeer ayaan kitaabka qur-aanka ku dul akriyay buui aayad walbana waan dul joojinayay alxasan lbasrina muxuu yihi xasan basrina wuxuu yihi ma jirta aayad kitaabka ilaahay ku taala ilaa wayuxib اllahu subxaanaه wa tacaala an yuclama fima unzilat nacam wabiأyi macna uriidat uriida biha aayad kastoo kitaabkiisa ku taala ilahay wuxuu jeceliyay waxay kusoo degtay macnaha loola jeeda in la garto ma may kala qaadi jirin aayaadka sifaadka iyo aayaadka cibaadaadka iyo axkaamta kusoo arooray ahlulbidaca iyaga bal u fiirso axaadiida kusoo aroortay cibaadaadka xataa axaad hadday tahay waa sugayaan waa daliishanayaan kuwii baablasmaa sifaat kusoo aroortayna waa diidayaan oo waa axaad iyo waxyaaba noocaasi ku saabeynayaan haddaynu tadbiiqiyan eegno waxaynu garanaynaa mujaahid inuu ahaa ardaygii ibnu cabaas oo taabici buu ahaa qur-aankana isagu ka bartay tafsiirkiisa sida hadalkiisaaba ka muuqata wuxuu fasiray alistiwaa muxuu ku fasiray alculuw alistiwa alculuw muu odhan istiwaaga lafdi ahaan baynu akrinayna macna u garan mayno nufawidu macnahu ilى اllah abulcaaliya ariyax isna waa taabici isaguna istiwaaga wuxuu ku fasiray alirtifaac kor noqosho labadooda aharba bukhaari baa ku wariyey صaxiixiisa fi kitaab الtawxiid ayuu ku wariyey baabu qowli اllahi tacaalى wakana carshuhu calى اlma iyagoo mucalaq oo majzuumun bihi ah iyagoo mawsuul oo sanadadu xidhiidhsan yihin oo saxiixa yihiinna kutub kale ayay ku taallaa marka waa yahaye laa nufasiruhu ama min gayri tafsiirin maxay uga jeedaan waxay uga jeedaan yaani tafsiir aljahmiya ama tafsiira man khaalafa alxaq tafsiirka kuwa xaqa khilaafa ay ku fasireen ku fasiri mayno saasay uga jeedaan shekh islam ibnu taymiya kitaabkiisa alxamawiya hadalka maxamed xasan ishaybani markuu soo arooriyey kitaabkiisa uu ku keenay wuxuu yihi qowluhu la nufasiruhu ay tafsiira almukhaalifiina lisawaabi fiiha oo in la yidhaahdo tusaalahaan istawa wamana istawla yad waa qudra iyo wixii lamid a waxa taawiilka ay ku magacaabaana fi xaqiiqana taxriif kaa ku fasiri mayno waxaa kaloo la yihi walaa nufasiruhu waxay uga jeedaan ay laa nukayifuhu kayfiyadiiyo qaab u sheegi mayno oo haddii la yidhaahdo tafsiirku waa tawdiix iyo dikru lmacnaa maxay xagga kale ugula kacdeen waxaanu leenahay liannahu warada canhum tafsiiru aayaat wa axaadiid sifaat oo iyaga laftooday ka soo aroortay fasiris ay fasireen aayaadka iyo axaadiida sifaatka marka tafsiirna way sugeen tafsiirna way diideen kay diideen waa tafsiirka ahlulbidaca mubdiliinta ah kay sugeenna waa tafsiirka saxda ee daahirkeeda waafaqsan waman zacama gayra hada fahuwa mucail tacطiilku waa takhliya waxaana looga jeedaa isilaaxa nafyu sifaat ilaahiya in sifaatka ilahay la diido labaan u qeybsamaa tacطiil kuliya in la wada diido sida jahmiya ay sameeyeen iyo tacطiil juزi oo in badhna la sugo badhna la diido sida ay sameeyeen ashcariya ay sameeyeen waa jahmi kaasi bimacnaa wadadu mare wadadii jahmi bnu safwan oo aimadu man qaala maqaalata qowmi nasabuuhu ilayhim qofka qow maqaaladooda caqiidadooda qofka ku taga way u nisbeyn jireen way ugu abtirin jireen xataa isagu yaanu ku abtirsane oo haba diidanaada hadduu doonaye qofka sifaadka ilaahay diida jahmi baa tahay baa lagu odhanaya wadadii jahmi ibnu safaan baad martay wayaan macna isagu haba yidhahdo war anigu jahmi meyi jahmi ha igu sheegina waman ra'aa jawaaza ataxazub fi lislaam yuqaalu lahu xizbi wain lam yantami ilaa xizbin mucayan qofka qaba in muslimiinta axzaab iyo ururo diine qarsoono dowlado qarsoono laga dhex samayn karo walow yaanu xubin ka ka noqon mid kamide xizbi baa lagu odhanaya haba diida isagoo dha anuu xizbina ka midihi anta taraa jawaas alxizbiya idan fa anta xizbi kama ana man nafa sifaat yakunu jahmiya wain lam yantami wayantasib ila jahmi bni safwan waay masalada ama asalka toddobaad wuxuu yihi wa anlaa naquula ee wa min asunati waxaa kamid a anlaa naquula inaanan odhan kama qaalat alkhawaarij ee anlaa nactaqida ma ta ma ctaqadathu lkhawaarij inaanan caqiide ka dhigan waxay khawaariji caqiide ka dhigteen oo maxay ah man asaaba kabiiratan qofka dembi weyn ku dhacaa faqad kafara waa gaaloobay maquulada iyo hadalkaa khawaarijta inaanaan odrhan ayaa caqiidada saxdaa ka mid a oo aanaan khawaarijta waafaqin walaa nukafiru gaalaysiin mayno e axada min almuslimiin mid muslimiinta ka mid a bishayin ku gaalaysiin mayno shaygaasoo min adunuubi kamida dembiyada aan gaalnimada ahayn halkan wuxuu kaga hadlaya masalada ku saabsan atakfir bilkabiira mukhaalafata ahli sunati lilkhawaariji fiiha maxaa horta looga jeedaa kabiiro maxaa looga jeedaa kabiiro waxaa looga jeedaa dembi kaste oo laga ratibay xad fi dunya sida zinadii iyo shurb lkhamri iyo kuwa lamidka ah aw waciid ukhrawi ama aakhiro qofku inuu ciqaab ku mudanayo la sheegay aw lucina saaxibuhu ama qofka sameeye la nacdalay aw tabara'a min minhu rasuul اllah ama rasuulku uu sheegay inuu beri uu ka yahay sida laysa mina man laysa mina man gasha muslimiina falaysa mina iyo man xamala calayna silaax falaysa mina dembigana kabiiradaas baa looga jeeda o aimatu suna markay leeyihiin walaa nukafiru bishayin min adunuub dadka qaarkood baa iyagoon hubsan yidhaahda dee shirkiga iyo kufriguba dembiyaday kamid yihiin miyaanu macnuu noqonayn xataa hadduu kufr iyo shirki samayno sameeyo gaalaysiin mayno la luqa ahaan ha u egin oo luqa ahaan haddii loo macneeyo alkufru washirku waa min adunuub laakiin ereygan waa isilaax oo idaa alaqa aimatu suna cadam atakfiir bاdunuub famuraaduhum bاdunuubi maa duna alkufri washirk aimatu suna markay leeyihin anagu dembi qof ku gaalaysiin mayno dembiga waxay uga jeedaan wixii aan kufri iyo shirki aan ahayn waa istilaaxooda waa kaa ee uma jeedaan qofkii oo shirki iyo gaalnimo sameynaya haddana ku xukumi mayno inuu gaaloobay saa uma jeedaan wuxuu markaa sheekhu tilmaamay ahlu sunna inay khilaafsan yihiin khawaarijta waa firqadii koobaad ee ka feedha jeexantay jamaacat almuslimiin oo caqaa'idkooda u waaweyn ay kamid ahayd atakfiir bilkabiira qofka muslimka ah ee dembi weyn oon sidiisa gaalnimo u ahayn sameeya inay ku xukumaan inuu gaaloobay oo ka zinaysta waa gaaloobay ka khamri caba waa gaaloobay ka waxa weeyaan waxadaa waa gaaloobay ka qof dilaa waa gaaloobay kabaairta ay khawaarijtu wax ku gaalaysiin jireenna waxaa u caansan alxukmu bigayri maa anzala allah in lagu xukumo waxaan sharciga ilaahay ahayn waa kabiiro waa dembi weyn haddaan xalaashi iyo wax kale aanay raacin sidiisa gaalnimo uma aha hana eegin un xaakimka iyo madaxweyne une adigu iska bilow imisaad sharciga ilaahay khilaafta waxaana inaad wax ku xukumta xukumku dad la kala saaray un maahe qowl iyo ficil kastoo kaasoo fula xaakim baad ku tahay haddaad sharcigii waafaqdo kii ilaahay baad ku xukunta haddaad khilaaftana bigayri maanzalla baad ku xukunta aday kaa bilaabmaysa kabiiradaasi waxay ta ugu caansan ilaa arrinkoodu siyaasi buu ahaa sida jamaacaadkan khawaarijta ka farcama ee hadda jiraaba ay yihiin kabiiradaasi aada wax ugu gaalaysiin jireen walihaada baa aimatu suna kutub lictiqaad iyo kutub tafsiirba waxay si cad ugu sheegaan أن التكفير أن تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله qowl الkhawاriج waxaad helaysaa casharaad aimada ka mida oo saa tasriixiyey marka ahlu suna masalada khawaarijta waa ku khilaafeen waxaanay leeyihin qofku isaga oo muslima hadduu dembiyada waaweyn sameeyo iskood aan gaalnimo ahayn waa gaal la odhan maayo waa faasiq baa la odhanaya iimaankiisuna uu daciifay baa la odhanaya wixii xukum shareecada islaamka dhexdeeda uu ku leeyahay hadduu ciqaab gaari leeyahy waa la marinaya waxaana u daliilo qowl الlahi taعaalى in اllaha laa ykfir an yushraka bihi wayakfir ma duna dalika liman yasha shirkiga iyo dembiyadii kaleu ilahay kala qaaday shirkiga haddii lagu dhinto ile waa gaalnimo ilahay inaanu dhaafahayn buu sheegay dembiyadii kalena dembiyada kalena ilahay ciduu doona ayuu dhaafaya waxaa kaloo u daliila muslimiintu inay islaayeen waa dembi weyn haddana ilaahay subxana wa tacaala iyagoo islaayey buu walaalo ku sheegay wain طaaifataani min almuminiina اqtataluu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بين فأصلحوا بينهما بالعدل كذلك قفك مسلم كاي قفك لدلي ولالك إنه يبي لهي تلماما فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف نعم وأdاء إليh بإحsاn walaaltinimada la sheegana walaaltinimadii iimaanka ka farcantay ilah uhi inama الmuminuuna إkhوة hadduu ku gaaloobayo dembigaa weyn de walaaltinimo may baaqi ahaateen kadalika qofku hadduu waxado ilahay xukunkiisa muxuu ka dhigay iyadoo shuruud gaara leh gacanta in la jaro والsaariqu والsaariqaةu faqطacuu أydiyahuma hadday gaalnimo tahay dee waxaa lagu dabaqi lahaa man bedla diinhu faqtuluu hadduu zinaysto ayaa lamida isagoon guur sharciga soo marin hadduu khamri cabo wahaakada marka waa asal ususha ahlu sunnaha ka mida cadamu takfir bilkabiira waman kafara bilkabiirati fahuwa khaarijiyun marka sheekhu uu leeyahay walaa nukafiru bishayin min adunuub wuxuu ujeeda bimujaradi dembi dembigo wax kale aanay raacin qofka lagu gaalaysin maayo lakin hadduu wax kale u raaco gaalnimo ah sida xalaashi inuu ictiqaaday xaaraanti inay xalaal u tahay jahlina aanu ka haynin taasoo kale waxaa raacay buu qofku ku gaaloobayaa dembiga laftiisa ayunbuu hadda sheekhu uu ka hadlayaa qaala raximah اllahu tacaala walaa nukafiru bishayin min adunuub inama alkufru kufrigii fii tarki اlkhamsi shantii ka tegisteedu ku sugnaaday alatii shantaasoo qaala rasuulu llahi sala اllah alay slam rasuulka ilaahay uu yihi bunya alislaamu calaa khamsin diinta islaamka shan tiir baa lagu dul dhisay shahaadati an laa ilaha ila اllah ana maxameda rasuul اllah waiqaami الsalaa waitaai zaka wasoomi ramadan waxaj ilbeyt halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa markuu masalada takfira ka hadlay xukmu taarik اlmabani alkhamsa shanta rukun ee arkaan islaamka la idhaha qofka ka taga xukumkiisu wuxuu noqonayo shantaa rukun ka u horeeyo ah shahaadateynka qofka ka taga inuu gaaloobay iyadu waa bilaa khilaaf oo qofka la yimaado wax burinaya shahaadateynkii khalaas kharaja min almila waa gaaloobi kaas bilijmaac biduuni khilaaf afarta soo hadhay salaada zakada soomka iyo xajka qofku hadduu ka tago jaaxidan liwujuubiha waajibnimadeeda iyado isagoo diidan waa kufri taas iyo gaalnimo wakadalika idaa tarakaha mumtanican hadduu ka tago isagoo le aniga waajib iguma dadka waajib bay ku tahay lakin aniga waajib iguma aha sida kuwa idhahda darajaan gaadho aniga waa layga qaaday masaakiintay waajib ku tahay salaadu lakin anu waan dhaafay wa waa layga qaaday gebigeedaba taas iyaduna waa kufri waxaase aada la ysugu khilaafay man tarakaha tahaawunan qofka waajibnimadeedii ogol isaga inay waajib ku tahay ogol laakiin wahsi awgii uga taga marka la waaniyo odhanaya noo soo duceeya ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayna waa tukan doonaa insha allah sekadii waan bixin doonaa waa soomi doonaa xajkii waa tegi doonaa waa maxalu khilaaf xataa beyna ahli sunna walihaadaba aimada sunada kutubta caqiidada qoray gaar ahaan shaaficiyada ahi ay tilmaamaan xataa tarku salaa qofku inaanu ku gaaloobahayn mar hadduu waajibnimadeeda ogol yahay isaga inay waajib ku tahayna oo aaminsan yihin waxaa kamid a abu cuثmaan الsaabuni kitabkiisa caqiidaة الslf وkadalika aلsmaaعili abu bkr الsmaaعili kitaabkiisa اعtiqaad أئmaة الxadيiث waana qaضية yani khilaafiya beyn أئmaة الsunة qadiima وxadiiثa khawaarijta qolo kamida sida aلsaksaki uu ku sheegay kitaabkiisa yare koobane firaqa uu ka qoray ayaa ahlu sunaha odhan jiray waa murjiyo waayo taariku salaadkaana gaalaysiinahayn alimi masaladu waa beyna raajixin wa marjuux qofku wixii la rajaxma ayuu isagu ku shaqeynaya laakiin maaha mas'alo khilaafkeedu uu ahlu sunaha ka baxsan yihi oo la odhanayo qofka khilaafaa ee sidaa odhan waaya waa ahlulbidcu waa khaariji ama waa murji maaha alxumaydi haddaba masalada muxuu ka sheegay shantii arkaanulislaamka ayuu sheegay wuxuu hi faamaa halaatun saddex miya minha shantaa kamida falaa yunaadaru taariku lala doodi maayo qofka ka taga bimacnaa yukafar waa la gaalaysiinaya oo saddexdaa qofka ka taga inuu gaal yahay buu ku tegey alxumaydi saddexdu waa kuwe waa shahaadateynka salaada iyo soomka xataa sheekhiisii shaafici buu ku khilaafay masalada salaada iyo iyo soomka wuxu hi man lam yatashahad qofkaana shahaadan walam yusali an tukan walam yasum aan soomin saddexdaa qofku ti uu ka taga waa ku gaaloobayaa buu leeyay muxuu ku saabeeyey lannu laa yuahar lagama dibdhigo shayun oo min haadaa kan kamida can waqti cudurdaar la-aan lama dibdhigi karo salaada iyo soomka walaa yujziu gudi maayo man qadaahu qofka qaleeyo bacda tafriiqihi markuu gabood falay dabadeed fiihi fii ficli samayntiisu ku gabood falay caamidan isagoo arinkaa u kasay can waqti waqtigiisii ka dibdhigay oo wuxuu leeyahy qalana ma leh idan waa masala macruufa jumhuur culama waxay ku tageen qofkii xataa ogaan uga tegay inu qalay inay waajib ku tahay lakiin xumaydi madhabkiisu waa maxay fii hadi masala qofku hadduu salaadii ama soomkii waktigiisa ogaan uga saaro cudurdaar la-aan hadduu boqol jeer qalayo xataa inaanay ka gudahayn markaa saddexdaasi maadaama waktigooda laga dibdhigi karin buu yihi qofka qalayana qalo aanu ka gudahayn tegistooda waa lagu gaaloobaya faama zakaatu miyaa famataa maa addaaha mar kastoo uu bixiyaba ajzaat canu way ka gudaysa xataa hadduu dib dhigo wa kaana wuxuu noqonayaa aathiman mid ku dambaabay fi lxabsi haynta uu haystay uu ka haystay masaakiintii xaqa u lahaa oo qofka hadduu maalkiisu sakagoys gaadho sanadkii sakada loo tirinayana uu dhamaado dadkii ilaahay uu yihi siiyana uu helayo ay joogaan waxaa waajib ku ah inuu sekadii bixiyo maalin ma dibdhigi karo hadduu dibdhigo uu dambaabaya mar hadduu sanadki dhammaaday sanad iyo maalin seke la-aan lagama ogola maalinta sekadii isagoo bixin kara uu bixin waaye uu qof ku dambaabay buu noqonaya waayo de waa xaq ilaahay u waajibiyey dadka masaakiinta xaqoodii marka haddaad ka dib dhigto waad dambaabaysa wa ama alxaju xajka miyaa faman wajaba caleyhi qofka uu ku waajibo wa wajada asabiila ilayhi oo helo wadadu u mari lahaa wajaba calayhi xajku waa ku waajibaya wajaba caleyda wuxuu uga jeeda macnaa istaaaca awooda oo xoog ahaan u awooda iyo jidh ahaan wajada sabiila ilayh wadadiina helo wuxuu ku safri lahaa haysta wadadiina ay naba tahay wajaba aleyh xajka waajib uu ku noqonaya laakiin wujuubkuma wujuub fawriyaba oo sanadkaa uu awoodayba inuu xajiya waajib ku ah mise waa cala taraakhi oo hadduu dib dhigo dambaabi maayo waa masalada macruufka iyaduna fiqiga dee khilaafiga ah xumaydina wuxuu ku tegey madhabkii shaafici bal jumhuurtu ay ku tegeen oo ah wujuub lxaj inuu yahy cala taraakhi qofkii markuu awoodo waajib buu ku noqon lakin waa waajib uu dib u dhigan karo waayo xajka ugu yaraan waxaa la faral yeelay sanadkii sagaalaad haddaanay kaba horeynba nabiguna alayh salatu salaam goormuu xajiyey sanadkii tobnaad marka hadduu fawran u waajibayo isla markiiba rasuulku alayh salatu salaam ma dibdhigeen walihada wuxu uhi walaa yajibu caleyh xajku ku waajibi maayo fii caami dalika sanadkiisaas uu awooday xataa laa yakuuna lahu ilaa aanu u sugnaan isaga minhu xajka gudashadiisii buddun maarmitaan mataa addaahu markuu xajka guto kaana muadiyan mid gutay buu noqonayaaoo waktigiisii gutay mid qaleeye noqon maayo walam yakun noqon maayo aaiman mid ku dambaabay fi taakhiiri dib udhigista waa inuu dib dhigtaa way u banaanaydba idaa addaahu mar hadduu guto kamaa kaana aaiman siduu u ahaa mid dembaabay fi zaka fi taakhiiri zaka iskada dibdhigisteeda waayo xajka iyo zakada muxuu kala duway oo ihi xajka hadduu dibdhigo dembaabi maayo isagoo awooday buu dibdhigay sakada hadduu dibdhigana uu dembaabaya lanna zakadu waxay isugu jirtaa xaq ilaahay iyo xaq khalqi xajkuna waa xaqu lilahi maxdun waa xaq ilah oo barax tiro weeye waa kan wuxu uhi liana zakata maxaa yeelay zakadu waa xaqun limuslimiina usugnaaday masaakiina xabasahu calayhim uu ka xidho uu ka haystay fakaana wuxuu noqonayaa aaiman mid dembaabay xataa wasala ilayhim ilaa xaqaasi uu gaadhay dadkii lahaa wa ama alxaju xajka miyaa fakaana wuxuu ahaaday fi ma beyna wa beyna rabbi xaq isagii rabbigu udhexeeya ee xaq ay khalqi ku leeyihin maaha idaa addaahu hadduu guto faqad addaa waa gu waa gutay xaqi ilaahay marka waxyaaba waxaa jira culimada yidhi xajka qofku isagoo awooday hadduu dib dhigo dembaabi maayo mar haddaanu go-aankiisu inaan weligiiba xajin hadduu go-aankiisu yahay weligaaba xajiin kaasi go-aanka noocaas waa ku dambaabaya culimada yidhi xajka ka tegistiisa waa lagu gaaloobayaana ka noocaasa bay ujeedaan qofka go-aansaday weligiiba inaanu xajin culimada yidhi waa dib dhigan kara waxay yidhahdeen waxa la ysku waafaqay qofka markuu xajka awooday aan xajin ee dib dhigay inaan faasiq lagu odhanayn haddii dib u dhigistu ay xaaraan tahayna dee faasiq in lagu dhaho mutaysan la waa ta kale eh waxaa la ysku waafaqay sanadku awooday hadduu ka dib dhigo sanad dambe uu xajiyo inaan la odhan ahayn xajkiisaasi waa qalleh ee sida xumaydibo uu yidhi la odhanayo waa adaa waa cibaado waktigeedii dhacday mataa addaahu kana muadiyan walam yakun aaiman fi taakhiirihi wuxuu yihi wain huwa maata wain maata hadduu dhinto huwa qofkii xajku uu ku waajibay maata uu dhinto wahuwa waajidun isagoo wuxuu ku xajiya haysto mustaiicun mid awooda ah walam yaxuja aan xajin qofkii iyadoo xajkii uu ku waajibay oo weli aanu xajin ayuu dhintay maxaa dhacaya sa'ala rajcata ilaahay buu weydiisanayaa in la soo celiyo ila dunya lagu soo celiyo an yaxuja ila yaxuja marka xadiid baa kusoo arooray tirmidi uu wariyey can ibni mascuud waana xadiid daciifa gaar ahaan marfuucan laakiin aayadaha qur-aanka waxay tilmaameen qofkii waajib adduunyada ku dayacay markuu dhinto inuu ilaahay weydiisanayo in addunyada dib loogu celiyo si uu waajibkaa u guto xata ida jaa axadahum lmowtu qaala rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixan fima taraktu wayajibu liahlihi calaa ahlihi qaraabadiisiina waxa waajib ku ah kaa dhintay isagoon weli xajin xajkuna uu ku waajibay oo awooday an yaxuju canhu inay ka xajiyaan baa waajiba goormay waajib tahay inay ka xajiyaan idaa taraka maalan waa hadduu xoole ka tegey hadduuna xoole ka tegin way ugu tabaruci karaan laakiin waajibkumaha inay ka xajiyaan ila haddii la dha waajib bay ku tahay macnaheedu maxay noqonaysaa hadday ka xajiyi waayeen way dembaabeen markaa dembi cid kale lahayd dee in loo xambaariyay noqonaysaa ilahayna wuxu uhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra laakiin waxa uu sheekhu ujeedaa waa qofkii xajku uu ku waajibay ee dhintay isagoon xajin ee maal ka tegey xoolihii uu ku xajin lahaa waa dayn maalkiisa lagu leeyahy oo intaan dhaxal ahaan loo qeybsan horta ama waa in ayagu ka xajiyaan waa in ayagu ka xajiyaan ama qof ka xajiya waa inay maalkiisa lacag uga jaraan wanarju waxaan rajaynaynaa an yakuuna noqdo dalika arrinkaasi muadiyan canhu mid ka guda muxuu ishaaraya taa lafteeda khilaafiya oo qofkii laga xajiyey xajkaa laga xajiyey waajibkii ma kaga dhacaya maxalu khilaaf sida saxiixaana ee adiladu ay tilmaamtay waajibku wuu kaga dhacaya kamaa low kaana calayhi daynun sida haddii dayn lagu lahaan lahaa oo faqudiya canhu laga gudi lahaa bacda mowt ama laga gudo bacda mowti markuu dhintay kadib haddii dayn lagu lahaan lahaa oo markuu dhintay kadib laga bixin lahaa soo dayntu kamay dhacdeen wakadalika xajkiina waa saas daynta in laga bixiyo maalkiisa laga bixiya say waajib u tahay ayaa maalkiisa xaj in laga bixiyaana waajib ay u tahay marka masaladan ku saabsan afarta arkaan ulislaam ka shahaateynka marka laga reebo qofkii waajibnimadooda ogolaa ee ka tegey maxaa lagu xukumayaa sidaynu tilmaano maxalu khilaaf culimada qaarkood waxay idhahdeen afarta tii laga tagaba waa lagu gaaloobayaa qowl kale wuxuu leeyahay afarta tii laga tagaba lagu gaaloobi maayo mar haddii waajibnimadii uu ogol yahay qowl wuxuu leeyahay salaadoo qurun baa lagu gaaloobaa qowl wuxuu leeyahay salaada iyo zakada ayaa ka tegistooda lagu gaaloobaa qowl wuxuu leeyahay salaada iyo zakada hadduu ku dagaalamo ayuu gaaloobaya wa kulluhaa riwaayaat can imaami axmed si uhaa shekhu islam ibnu taymiya raximah llah aimada markaa fuqahadiina waxay u badan yihiin qofku mar hadduu waajibnimadii ogol yahay waa dambaabaya laakiin gaaloobi maayo intaas ayuu ku dhammaaday kitaabku wanasal allah subxana wa tacaala an yakfira lisheykh walimaam alxumaydi وأن يرحمه وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته حسناته وأن ينفعنا بهذا الكتاب جميعا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والله أعلم صلى على نبينا محمد إن شاء الله تعالى تضوات كسو صعدا كتاب كلاباد برنامج كائن قادم دونا وكتاب كشرح السنة ولي الإمام المزني رحمه الله لكن استقوا حين كدق دونا kitaab fi jalsatayn oo kitaabka wuu ka yaro wen yahay waxaynu bilaabi doonaa maalinta khamiista afarta iyo barhka ilaa waxaynu wadaynaa waxaynu bilaabaynaa an ujeeda habeenka khamiista sida bayn almaqrib walcishaa wixii soo hadhana galabnimada khamiista ayaa insha allahu tacaala aynu dhamaystirayna labadaa jelso ayaynu ku qaadan doonaa usbuuca soo socda wajazakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum